bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada qodobada warkaca waa kuwada ugu torkuran waxaa ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka hiiraano oo ku baaqay in gurmad lala soo gaaro dadka ay abaaruhu saameeyeen kulan loogu hadlayey kahortaga colaadaha ku soo noqnoqda gobolka mudooga oo lagu qabtay magaalada kalkacyo wafdiga dowladda federaalk soomaaliya ka socda oo ku sugan degmada xudur oo deeq xoolaa ah ku wareejiyey ciidamada xoogga dalka ee ka howlgala gobolka bakool wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada oo muqdisho ku qabtay xuska maalinta caalamiga ah ee caafimaadka afka warka caalamkana waxaad ku dhegeysan doontaan madaxda neto oo khiratay awoodda iyo halista ay leeyihiin gantaalada iiraan
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warkaca oo kuwada ugu dorkoran markana waxaad ku soo dhowaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilaawnay guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka hiiraana ayaa ku baaqay in gurmad lala soo gaaro dadka ay abaaruhu saameeyeen khaalid cismaana ayaa beledweyne ka soo diray guddiga gurmadka abaaraha gobolka hiiraan ayaa magaalada beledweyne ku qabtay kulan looga hadlayay sidii wadajir looga qayb qaadan lahaa caawinta dadka abaaruhu ee saameynaya ku nool deegaanada iyo degmooyinka gobolka hiiraan islamarkaana saameynta adag ay ku yeesheen abaaraha ka jira dalka kulankani ayaa waxaa ka qayb galay dhammaan xubnaha guddiga gurmadka abaaraha gobolka hiiraan oo ka kooban culumoodiin ganacsato odayaal dhaqameed iyo weliba haween guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha gobolka hiiraan cabdullaahi ciise xamud qaar ka mid ah waxgaradka culumoodiinka iyo weliba haweenkii ka qaybgalay kulankan ayaa ka codsaday dowladda federaalka maamulka hirshabeelle ganacsatada qurba joogta xeedaha gargaarka iyo weliba cid kasta waxayse tahay in gurmad deg deg ay la soo gaaraan dadkay saameyn abaaraha ka jira dalka ee ku nool deegaanadaha iyo degmooyinka gobolka hiiraan islamarkaana waxay guddiga goobta ay ku soo bandhigeen boorar ay ku qoran yihiin taleefon nambarada iyo weliba akoonada qof walba waxay tahay uga qayb qaadan karo gurmadsada dadka ay saameyn abaaraha ee ku nool deegaanada iyo degmooyinka gobolka waa kuwan mas-uuliyiinta guddiga gurmadka abaaraha gobolka hiiraan oo ka hadlaya saameynta abaaraha ka jira dalka ay ku yeesheen bulshada gobolka waxna hadaladooda ka mid ahaa maanta shirkeenna jaraa-id wuxuu daaran yahay guddigii abaaraha daafurkoodii risaaladoodii inay u gudbiyaan waxaa ka jiro gobolka hiiraan ariga wadka u siman waxraana qoolkaa u dheerow yidhi markaan ma aragtay arradii aan socdaal ku samaynay soo aragnay dad badan oo soo barakacay oo barakacayaal ah oo laba degmo waaweyn iyo kuwa hadda abaartii ay saamaysay oo magaaladii ku soo aruuray inta ka dhexayso xaaladdu waa xaalad bini aadannimo biyo ma leh oo baad ma leh oo hooy ma leh oo ummaddu waxay u baahan tahay gargaar madaxda soomaaliya doorka siyaasadeed waaba waaba ku dheeraysiino oo waaba u halgamaysaane dadkan faraqiina ku jiro oo abaartu hayso ha loo soo gurmado ganacsatada hay-adaha samafalka kulli waxaan leenahay walaalayaalow u kaca guddigan waxay soo sameeyeen boorkan nin allaaliyi ninkii ma aragtay wax ku tabarucaya inuu ku tabaruco boorkaas ay soo sameeyeen
shirkan maanta wuxuu ku aadan yahay waxay tahay waa fariin diris loo fariin diraayo bulshada soomaaliyeed khaasatan gobolka hiiraan oo ku maaragtay fariintaasna ay ku aadan tahay cid walba oo wax ka tari karaysa abaarta iyo xaaladda adag ee maanta bulshadeennu maaragtay ka muuqata taas oo maaragtay ay tahay maamulka maaragtay mas-uuliyad ay ka saaran tahay cid walba oo maamul ah iyo cid walba oo ganacsado ah iyo qof walba oo maaragtay halkaa wax ka tari kara qof walba waxaad awoodi karta hal dollar haddaad bixiso bulshada wax wey hal dollar oo aruurta ayaa wax taraysa yaana la yaraysan qof walba hal dollar laba dollar nin walba awoodiisa iyo karaagkiisa meeshaan gobolka hiiraan in aada loogu ba-an yahay iyo meel kastaba maanta abaaruhu ay taagan yihiin dadkaas oo ku nool meeshaan weliba ee abaar ay si saa-ida ugu dhufatay horena colaado ay ku dhufteen dadkii inkasta oo miyi iyo magaalo uu ku nool yahay maanta uusan waxba islaamin waxaan u sheegaynaa dowladda federaalka hirshabeelle maamulka meel kastou joogo dadka islaamka ah oo deeqbixiyayaasha ah oo wadamada daafihiisa ku nool ama dacaladiisa inay maanta dadkooda ay kasoo gaaraan kulan loogu hadlayey kahortaga colaadaha kusoo noqnoqday gobolka mudug ayaa lagu qabtay magaalada galkacyo bashiir cali ayaa noo faahfaahinaya xilli maalmihii lasoo dhaafay bariga gobolka midowga ee bartamaha dalka ay kasoo cusboonaadeen dhaqaaqyo liddi ku ah nabadda iyo wadajirka bulshada ku nool gobolka midowga ee bartamaha dalka ayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka midowg waxaa lagu qabtay kulan dood cilmiyeed ah oo looga hadlayay sababaha colaadaha soo nonoqda ee gobolkan iyo sidoo kale saamaynta waxyeelada fashiliya dadaalada nabadda iyo sidii gobolkan ay kaga qabsoomi lahayd doorashooyinka heer degmo heer dowlad goboleed iyo heer federaal oo qof iyo cod ah kulanka waxaa soo qabanqaabisay madasha nabadda iyo horumarka gobolka mudug oo kaashanaysa s b l iyo sidoo kale l b i waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin heer degmo heer gobol ururada bulshada culmowdiinka iyo qaybaha kala duwan bulshada gobolkan cabdiqani cusmaan yuusuf guddoomiyaha golaha sare ee madasha nabadda iyo horumarinta gobolkan oo ugu horreyntii kulanka ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey mawduuca doodwadaagan ku saabsan yahay jeedka ugu muhiimsan waxa weeye waa saddex arrimood weeye waxa weeye waa in la falanqeeyo sababaha asaasiga ah ee keena colaadaha soo noqnoqda laba waxa weeye in la fahmo sababaha heshiisyada nabadeed ay u fashilmaan waxaad ogtihiin in badan in nabadda laga shaqaynayey bulshadu dhallinyaro haween odayaal culumo mas-uuliyiin kulli in la shaqeynayo haddana nabaddeena ma saldhigato marka xaggee baa faatixadu ka khaldan tahay oo wax iska qaban la-yihiin inaynu runtii si camiiqa xeel dheer oo caqli ku dhisan oo cilmi ku dhisan inaynu arrinta caawa u falanqeyno baan rabnaa qodobka saddexaad waxa weeye oo u baahan isagana in la fahmo waxa weeye in la xoojiyo doorka bulshadeenna iyo dhallinyaradeenna iyo haweenka ay ku leeyihiin nabad iska oo in badan soo shaqeynayey si aan loo caajisanin mar kale in la laba kacleeyo waxaad ka warhaysaan hadda xaaladda bariga hadeer galbeedka inuu dagaalo ka socdeen sanadihii lasoo dhaafay maantana bariga in xaalad kale ay ka jirto oo ay u muuqato runtii hadda marka inuu dagaal inuu dhaco khatar qarka u saaranta doodda oo diiradda lagu saaray canqabadaha iyo waxyeelada soo celceliya colaadaha gobolkan mudug ee bartamaha dalka waxaa ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka mudug doctor bedel liibaan maxamed sheekh muxudiin yuusuf barre oo culimmada matalayay sahal xasan nuur oo odayaasha dhaqanka ka socday aamino sheekh cabdi oo matalaysay bulshada rayidka ah waxaana intii dooddu ay socotay la isku weydaarsaday su-aalo la xiriira xaaladda gobolkan maxaa soo keena colaada gobolka mudug soo celceliya runtii waxaan isleeyahay waa su-aasha su-aal aada u qoto dheer weeye una baahan cilmi baaris wax ku dhow boqol sano waxaa la yihahdaa waa waxa la xiriira biyaha waxa la xiriira dhulka iyo daaqsinta isku jira iyo waxyaabaha hadda muddooyinkan dambana hadda ay sida hadda laga dhawaajiyey abuuranayna waxaa kamid ah siyaasadda oo ah gobolkan gobol hadda laba maamul goboleed oo hadda runtii aad iyo aad uga mahadcelina labada madaxweyne aysan hadda aysan ka muuqanin laba dowladood yihiin ee hadda ka muuqato inay hal maamun yihiin u shaqeeya dadka soomaaliyeed diinta islaamka fahankeeda in la qaasiyo ee wacgelinta diinta islaamka maaragtaa wada loo maro dadka culummada waxay wax ka wacdeen masaajidda dadka dadka dilaya masaajidda ma joogaan madrasanaha ma joogaan ayagoo baadiya oo diinta islaamka waxay ka fahansan yihiin la arag bayduurkaa ma fadhiyaan walaalkoodaa la dilay waxbaan u dilaya bay taagay walaalkoodna u tarmayaan naftooduna way halaagayaan waxaana misir afgaanka diinta islaamka dadku inaysan qaadan ee dadka diin la gaarsiiyo diinta islaamka waxa ugu culus oo arrintaa xal looga gaari la'yahay inay tahay taagdarrida dowladeed ee maamul ee ka jidha gobolka mudug iyo taagdarrida iimaankanagii ku dhacday oo dadkanagii diin iyo caqiido iyo iimaan celinaya uuna jirin oo xumaanta ka celinaya iimaan iyo caqiido iyo diin celinaynna waa in la helaa dawlad celinaysa haddaan dawlad celinaysa la helinna waxa hadda taagan baa dhacay wafdiga dowladda federaalka soomaaliya ka socda ee ku sugan degmada xuduur ayaa deeq xoolo ah ku wareejiyey ciidamada xooga dalka ee ka howlgala gobolka bakool maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa xudur ka soo diray deeqda xoolaha nool maamulka gobolka bakool iyo kan degmada xudur ayaa waxa ay ku wareejiyeen saraakiisha ciidamada xoogga dalka noocyadooda kala duwan ee ku sugan magaalada tan xudur deeqdan xoolaha nool waxaa bixiyey mas-uuliyiinta ka socota dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan magaalada tan xudur taas oo loogu talagalay in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed lagu dhiirigeliyo maadaama ay yihiin dad naftooda u huray in ay shacabkan iyo guud ahaan dalka ay difaacaan xusnimaha taliyaha guutada sagaalaad ciidanka xooga dalka ee gobolka bakool taliya cilmi aadan isaaq oo garbihiisa ay taagan yihiin taliyaasha ciidamada kale ayaa waxa uu uga mahad celiyey maamulka deeqda wuxuuna sheegay in tani ay tahay arrin oo ciidamada ku dhiirigelinayso inay dareemaan in mas-uuliyiin gadaal ay ka jiraan islamarkaasina ay noqdaan dad difaaca dalkooda cadowgana la dagaalama gudoomiyaal jiinku guddoomni uu noo anoo ka hadalaa afka ciidamada qalabka sida si kasta oo noo shal qaadana eed eedan kama haysatin lakin geeka halab ninsheena oo naira meel raayse military iyo police nabad ka shal qaybsada ilankii boqol hab ninsheena isku mid la nigiin qaabka ta jarta iyo baahida ta jarta meel raayse ambaahana ciidanka meel raayse geeka meel baa rajeena insha Allah intii onay maragaysado doonaan tan kale ragi ha dhiibay oo noo shal qaadan waftigii oo federaalka ah dhiibina eed eedan ma haysanin lakin gaar ahaan sadaqaasidin ilaahay bedelsho walqarab hasii geekana ma mar markii inkoreytana ma markii dambaytana mana doonsadan rajaa markii inkoreyto isin gaalnayshantana ma eedeena kama haysatiin guligoona isin raj gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed oo ka hadlay goobta lagu wareejinayey ee deeqda howlaha nool ayaa sheegay inuu uga mahad celinayo mas-uuliyiinta la baxday islamarkaasina muhiimad badan ay leedahay in ciidamada la dhiirigeliyo lana garab istaago wajeek intaan surugnaa wafdigii federaal ku socday oo hogaamiyey xildhibaan baraag cabdulaahi baraag iyo la taliyaha madaxweynaha iyagoo inka deeqeena gaal dhan todoba neef gaale ciidamada ka sugan milatariga booliska iyo nabad sugidda ani macnaha geedkiyo maragsadaan aan ka tala galayn gaale kanfeedkaayna surungu unun wayba diyaarangana unuyanu laani wareejiyi xildhibaanadii ani wareejiyeen unun wayba ka wareejina fadaane taliyaasha ciidamada ee ka wareejina fadaan haddii laa er markaa taliyaha ciidanka milatariga iyo booliska inay isugu dil ammaanti roogan insha allah way balena iyadan mahadsantin xildhibaanada dowladdina iyadan mahadsanta laa shukru cala alwaajib waajibkiina guduteen dadkiin iyo dhallinyaradiina ku farxiideen ilaahiisiin ku farxi gudoomiyaha gobolka bakool maxamed axmed maxamed oo isna ka hadlay isla goobtan oo xoolahan nool oo deeqda geelan ilaa iyo toddoba neef ka kooban ee lagu wareejiyey ayaa isna bogaadiyey mas-uuliyiinta dowladda federaalka ka socda damqashadooda wuxuuna sheegay in ka maamul ahaan baryoratigooda ama muhiimadda ay siinayaan in la garab istaago ciidamada si looga odkaado cadowga dalka kulankan waa wali daarinyaa oo diiradda saarinyaa anti una wareejina gaal olinka tala galay anti macnaha in laka wareejiy saraakiisha oo macnaha dhallinyarada ku faa'iidaysadaano macnaha in geeka gaadada ka dhakadan yaa wareejiyahayna gaalaas oo macnaha tiridiisa deeraasa todoba neef gaal eh haanaso linka tala galay milatariga iyo booliiska iyo nabadsugita linka tala galay daree ma korna antanaasinka wareejiy walseyn unta mauma eh zaa'idaasinka yarta ogna milatari ahaan mase in boolis ahaan mase nabadsugid ahaan antainku badan siina rajayaan siina jeelaada lahayni in wali mahad celiyaan ee dawladda federaalka Soomaali oo macnaha in wakiilku yiin la taliyaha madaxweynaha iyo xildhibaana hogaamiyo xildhibaan Cabdulaahi Balaag hogaamiyo yamana walihani wareejiyeen in gaalahani wareejiyeen kadib unina walihani wakiiladeen antoona ku wareejina saraakiishi oo magaal madaxda gobolka Boqol joogan oo la nabad sugid boolis iyo military leh yamana hanin wakiilada antoona ku wareejina sanabadgelid leh caafimaadda yaan ku wareejiyahayna kulley wali rajeeyaan inta saraakiishina gudooman gaalan iyo in ku badan hoob ilaahay way rajeeye wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada ayaa muqdisho ku qabtay xuska maalinta caalamiga ee caafimaadka afka cabdirashiid maxamed ayaa muqdisho ka soo diray labaatanka bisha maarso sanad kasta dunidoo dhan waxaa looga dabaaldegaa xuska maalinta caalamiga ah ee wacyigelinta caafimaadka afka iyo ilkaha muqdisho waxaa lagu qabtay xuska maalintan munaasabadan oo ay soo qabanqaabisay waaxda caafimaadka afka ilkaha iyo dhegaha ee wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda caafimaadka nadalal xaaji iyo sidoo kale waxaa ka qayb galay dhakhaatiir aqoon-yahano haween dhallinyaro iyo mas-uuliyiin kale xuska maalinta caalamiga ah ee wacyigelinta caafimaadka afka ilkaha iyo dhegaha ayaa waxaa lagu soo bandhigaa wacyigelin ku aadan khataraha ay leeyihiin xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha iyo sida looga hortegayo madasha waxaa lagu soo bandhigay daraasado ka hadlaya horumarka soomaaliya ee ka samaysay caafimaadka afka iyo ilkaha iyo sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay digniinaha khataraha ay leeyihiin cudurrada ku dhaca afka iyo ilkaha iyo sidoo kale sida ay bulshada soomaaliyeed aysan ugu baraagsanayn xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha iyo dhagaha ugu horeyn munaasabadan waxaa ka hadashay madaxa qaybta afka iyo ilkaha iyo dhagaha ee wasaaradda caafimaadka doctoraysa nas cabdisamad waxaana ay faahfaahisay muhiimadda xuska maalintan sida halkaani kugu qoran maalinta caalamiga ee caafimaadka afka iyo ilkaha munaasabadan maalin walba oo sanad walba waxaa la qabtaa bisha maaj labaatankeeda waxaana loogu talagalay in kor loo qaado wacyigelinta bulshada noocyadeeda kala duwan dadka awoodda u leh inay sarfiskan iibsadaan iyo kuwa aanan iibsan karin oo loogu talagalay si wadajir ah in loo xusuusiyo muhiimadda ay leedahay caafimaadka afkooda weliba bisha maaj waxay gooni u tahay caafimaadka indhaha maalinta gulkoomaa ku jirta labaiyo tobanka maaj waxaa ku jira maalinta maqalka saddexda maaj waxaa ku jirta maalinta oo t b-da oo langus disease maxay ahayd oo loo dabaaldego twenty four twenty five aan iraado marka bilisaas aad iyo aad important u ah oo loogu talagalay in bulshada wacyigelinteeda kor loogu qaado si ay uga feejignaato cudurrada ku dhaca afka iyo ilkaha
madaxa ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed doctoraysa luul maxamed maxamuud oo ka hadashay madashan ayaa waxa ay sheegtay in ay muhiim tahay wacyigelinta bulshada ee ku aadan ka hortagga khatarta ay leedahay caafimaadka afka iyo ilkaha caafimaadka afka inuu muhiim u yahay bulshada dhammaanteed laga soo bilaabo cunuga markuu dhasho ilaa iyo qofka da-da ah service ama caafimaad uu u baahan yahay waaye sida aan ognahayna hadda waxaa lagu daray primary health care-ka dental health wuxuu ka mid yahay marka e b ajska wasaaradda ama frameworkana la fiiriyo in meeshaas lagu daro marka si loo xoojiyo in shaqadaasi saxa loo qabto all health centerskana lagu daro taasaa waxay keenaysaa in wacyigelin badana la helo dadkuna ay ku baraarugaan dhakhaatiirtii ka hadasha madashan ayaa waxa ay si weyn u bogaadiyeen dadaalka wasaaradda caafimaadka gaar ahaan qaybta afka ilkaha iyo dhagaha ee ku aadan wacyigelinta bulshada waxay sidoo kale ay tilmaameen in ay muhiim tahay faydhoorka goobaha dentalka ee lagu adeego bulshada maadaama dee ilkaha iyo afku ay muhiim yihiin qofka kula hadlaayo suuraddiisii afkiisii ilkihiisa wejioo meesha koowaadoo adi aad la tacaamulaysid waa intaan wejigiisa qofka arkin waxaa waaye fayskiisa waxaa ka soo hareeya afkii ilkaha qofka marka ama maask inuu kaa xirta noqonay haddii ilkihiisa folxiyihiisa ama ama nadiif ahayn ama caafimaad qabin munaasabadan qaaliga oo lagu xusaayo maalinta caafimaadka afka ilkaha ka dhaqaatiirtan ahaan ka dhaqaatiir indha ahaan caafimaadka afka ilkaha aada iskugu xirannahay oo waxaa jiro cuduro badan oo ka bilowdo afka kuwaasoo keena hadhowtii saameyn indhaha xaggeeda ku yeesha dabcan arinta afka waa ognahay caafimaadka guud jirkuu ka mid yahay afka ma aha macnaha wax gooni u taagan haddii maanta caafimaad aa haysatid waad qosli kartaa cuntaa cuni kartaa dadkaadana dhinacaa la qaadan kartaa marka dhibaatooyin guudaa ka jiro dalal badan waxaan ka midnahay la tacaalayo arrimahan helidda inay helaan runtii adeega tayo leh maanta barnaamijka aan u joogno waa barnaamij aad aad u qiimo badan world oral health day inaan ka hadalno isugu imaano wax weyn waaye sababtoo ah anaga soomaali haddaannaha inta badan ahmiyad lama siinaynin caafimaadka afka iyo ilkaha dadkana kuma baraarugsanayn xataa dad badan oo waayadii hore ka tirsanaa fildiga caafimaadka waxaa laga yaabaa markay dooranayaan takhasuskooda ama qaybta ay baranayaan xataa in haddii la dhaho dentistry soo diyaari ama baro ay u arkaayeen wax weyn waxaan ahayn intay socotay munaasabadan ayaa waxaa si gaar ah loo dul istaagay qorshayaasha wasaaradda caafimaadka ee ku aadan wacyigelinta bulshada gaar ahaan afka iyo ilkaha iyo dhagaha waxaa sidoo kale qaybta afka iyo ilkaha iyo dhagaha ee wasaaradda caafimaadka ay madasha ku soo bandhigeen warbixin ku saabsan dhowaan waxa ay tageen goobo kala duwan oo ay ku jiraan goobaha waxbarashada halkaasi oo ay baaritaan caafimaad ugu sameeyeen ardad halkaasi wax ka barata gabadha dhibka kaloo ku yimaaday keliya maahan taas gabadha ilkaheeda waa kuwaanaa haddaa ila aragtiin ciridkeeda iyo lafta ku hareersan in ay gurmatay ayadeedan maxaan u samaynay bixawlillaah bifadlillaah ina treatment loo sameeya oo loo soo celsho ugu yaraan the amount of the bond that she lost laftii ay weysay in aad ugu yaraan aan u soo celin ugu dambayn munaasabadan waxaa soo xiray wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda soomaaliya mudane mas'ale xaaji waxaan u bogaadiyey xuska maalintan ee waxa weeye maalinta xuska maalinta caafimaadka een afka een wacyigelin ayaa ku jirta halkaas iyo baraarujin risteshka uu dabeeyay gabadha wax badan oo xataa dhakhaatiirta qaar ay u baahan yihiin inay ogaadaan ayaa ku jirta oo dadka in loogu digo u baahan oo dadka in la wacyigeliyo u baahan halku dhegga sanadkan oo ah happy mouth is a happy life afka oo caafimaadkiisa la ilaaliyo keliya cudurro afka kama ilaaliso sidoo kale waxay ka hortagtaa cudurro halis ah kuwa wadnaha ku dhaco kuwa maaragtay ku dhaco sokorta cudurro badan ayay ka hortagi kartaa in laga hortaga cudurrada ku dhaco afka simbalena looga hortagi kara nadaafadda afka oo lagu dadaala iyo maalbaractiska waxyaabaha ah oo laga ilaaliyo halka aad naga dhegaysanaysaanna waa araydow johar markana warka caalamka xogayaa guud ee gaashabuurta netor mark ruud ayaa soo bandhigay warbixintiisii sanadlaha ahayd ee laba kun iyo shan iyo labaatanka shir jaraa'id ah uu ku qabtay brussels mar waxaa laga weydiiyey haddii dagaalka iiraan uu hadda yahay arrin neeto u taala ruute wuxuu yidhi isbeysiga neeto uu muddo dheer aqoonsaday khatarta barnaamijka gantaalada iiraan uu ku leeyahay xulafadiisa ee danahooda sidoo kale wuxuu sheegay in waxa maraykanku uu sameynayo ay tahay yareynta awoodaha labadaba kuwa nukleerka iyo gantaalada iiraan hadda waxay leedahay awood isa soo taraysa oo khatar ku ah xulafada ayuu ruut hadalkiis raaciyey isagoo intaa ku daray in nidaamyada difaaca ee neto ay si guuleh u joojiyeen gantaalo bastig ah oo ku sii jeeday turkiga saddex jeer oo kala gooni gooni ah hadaladiisa waxay yimaadeen kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu sii waday dhalaaceynta dalalka neto iyo jawaabtooda ku aadan dagaalka iiraan dhegaystayaal war wixii dalka iyo dibadda caawina soo gaaray waanaga intaa ciddoo warkaysa eegana waxay dib ugu daalancan karaan barta ayna facebook kulana radio jur saasio nabadgelyo